waraysiga madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxa uu gaar u yahay raadiyo garowe waxaana waraysigan madaxweynaha la yeeshay axmed cawl jaamac oo wax badan ka weydiiyey shirarkii ugu dambeeyey garowe uu kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha puntland waayahay waa mahadsan tahay hows wadaytaankaaga waa run oo waan la kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid sabtidii dhaweyd bishuu ahayd lix iyo labaatanka shalay sideed labaatan hayna madaxweynahan la kulmay puntland sr cabdiweli dee waxaan meesha yaana waa iska caddaayo hadda waxa deer waxaan dadku malaynaya weeye waxa weye mowqifkii puntland oo ahaa in four forty five wax kuqaybsigiisii oo awalna heshiisii laga gaaray dastuurna ku horaa aan diidnay dawlada iyo shacbiba ayaa halka loo soo aaday iyadoo shirkii istanbul laga soo go'aamiyey in puntland diidmadeeda aan lagu kenya laga daba tago marka waxaan madaxweyne prime ministerku arrintaas u yimi sida aan u malaynayo iyagoo daba socday beesha caalamka cid kale kama imaan dee anigu maanta waa la kuman mawqifkaygii hadda awalna waa caddaa oo qoraal baan berigii siiyey iyo qoladii beesha caalamka socotay oo michael keaton wakiilka xogaayaha guud qaramada midoobe iyo waftigii la socday oo safiirada ahaa aan siinay kiina waa siiyey dee isaguna kollay wuxuu daba socday go-aankii dowladdiisa oo ahay four point five in la qaato uusan weli ka samrin ra-iisul wasaaruhu sidaasaa iiga muuqata inkastuusan afka ku dhifan oo lahaa hal kali baa la keeni waayeyo puntland iyo jubbaland baan u bandhigayo july ka bacdi waxba baa keeni kari waayeen lamaan garaabina waxaan ku ihi degaan wax lagu qaybsado presidentina waa ka jiraa baarlamaanadii aabaha lagu doortay oo lalaba jibaare buu noqon karaa wax lagu sii daray haddii kale wixii ka dhiman kii maxamed siyaadingoon ka tegay buu noqon karaa qof aan xal rabin ba halka halkaa ka raadiya arrintaana sidii aan wadda hore u sheegnay waxa weeye anagu ma qabno wax kale inay tahay waxa weeye cambain xasan loo samaynayo inuu doorasho kusoo noqdo oo dadkaa xabsiga xamar kaga jira oo ka tegay dhulka intiisa kale iyo kuwa la qabsaday oo xamar jooga in la yidhaahdo ama lacag lagu gorgoriyo ama la yidhahdo meela ku noolaata ibnisa nader xasan u dooran doorasho xasan baan u arkaa taas ra-iisul wasaaraha intaasaan u sheegnay walaaladiinaan siiyey berigiina waan siinay wixii macluumaadaan kaloaan heli jiri karina waa u sheegay dhulkaan waa laga diiday shacbi iyo dowladba waana ku midaysan yihiin oo wax hadda isku khilaafsan ma jira intaas un baan ra-iisul wasaaraha u kala tagnay anagu madaxweynaha puntland isaga maxaad ka wada hadasheen haddii aad kulanteen madaxweynaha dee maalintii u tegaayo horena waan wada kulanay gurigaan wada kulanay halkaana ka wada qabaynay ayaan u tegaayay shalay galabna waan ballanay oo anaa u tegey dee waa iswareysanaynay talo iyo iswareys isagaa isoo wacay oo yidhi waxaan u baahannahay tashi inaanu gallo dee waan isu nimi isaguna safarkiisa uu soo maray wuxuu la kulmay iyo north america uu tegay iyo beesha caalamka wuxuu kala kulmay iyo waxaas buu iga warramay aniguna intii halkaan aan joogay inkastuusan ka warlaayn oo haddee dowladii baa joogtay oo la hadlaayay oo warhayay dagaaladii ka dhacay dalka iyo intaan ka warhayay iyo anu contributionkii anugu iga aadanaa waxaan ka qabtay iyo waxaas baan uga sheekeeyey iyo waxaan soomaaliya ka ogahay guud ahaan ama haaata muqdisho ama haaata dhulkaan la adoonsaday oo muqdisho dibadda ka ah oo ilaga koonfurina ka ah oo dadkoodii caruurtoodii dagaalka lasoo geliyo ardabahoodii labada beel la haystay oo dad caawa waxay dhaleen waxay yihiin aan la aqoon laga wada dhalay oo looga wada tegay waalidkooda caawa meel u raacaan wixii dhalay ayaan aqoonay dadkaan la adoonsaday baan uga warramay waxaan uga warramay oo kale mowqifkii markaan uga sheekeeyey wixii jiray waxaanu sheegay haddii anaga mowqifka yani waxbay markay bedelay sidii uu yahay puntlandna taasay dadkeeda saakada horya u gowracan tahay waana ku midaysan tahay midnimadeedana way u baahan tahay inay haysato madaxweynaha annaga wax khilaafa nama dhex marin wixii aan ka wada hadalnay waxaa ila ahayd aniga garashadayda inaanu isku mowqif nahay oo dalkaan iminka dhantaalo uusan u baahnayn midaysan yahay wixii dantiisaana ruuhaadii ay noqdo go-aanka xukuumadda ka imaan doona kan dadweynihii iyo walba ku heshiiyeen inuu ahaan doono sidaas anigu u qaatay saasaana ku kalsoonahay inuu noqon doono cabdiweli mowqifkiisu prime ministerka laftigiisa waa kula kulmay madaxtooyada shalagalo waanu sheegay intii baan uga celiyay soo madaxweyne lama fadhiyo iyo rag kale haddee arrintu waa sidaas anagu waxaanu arkaa inaynan ka suura geli karin puntland xukuumad iyo shacabba xawar bay dhaystay degaankii uu ka dhashay oo hooyadiisna ay ahayd hiiraan aabiisna uu ahaa eeshabeena dhexe hadduu midayn kari waaye jugal waxaan ognahay ka raaceen ka raaceen aan leeyahay meesha la yidhaahdo beledweyne simadiisii mudaalad lagu sameeyey waan maqlahay shalay laaluus buu bixinaya generaallo meel ka shaqayn doonaan alaamoon iyo safiiro la magacaabayo safiirada soomaaliya loo diro daan dowladooda lacag hayahay oo siin karin oo dowladii ameerika ay ka bateen baharadaan loo tuuganaya kumulitooyinka baryaan loo tuugsigaa safiiro tuugsanaya miyaa dowladda loo magacaabaya adaa waxay la tahay dad dowladaha la geynayo tuugsanaya inay yihiin laaluus loo bixinaya laaluuskii noocba waa galay wixii dadka ka dhexeeyey baa ogu magacaabayay iyo generaallo ayuu magacaabaya baa lagu yiri haddee anugu soomaaliya waxaan ujeedaa inay tahay dan la dullaqaystay oo xasan iyo kooxdiisa ay dullaqaysteen cid kawa garaabaysa cid markaa deegaankeeda loo soo diray oo ra-iisul wasaare dalkiisi waayahay dukaan waana joogi karaa laakiin waxaan jeclaan lahaa una sheegnay inuu isagoo raalli ah uu tago yihahdo run meeshaas yo waxaan ka keeno garama dadkaas go-aan bay gaareen saa ku tago saaka waxaa laii sheegaya odayaal la dhegadhegeynayo meelahaas odayaal la dhegadhegeyn gacantooda wax ku jiraanba ma jiraanba maxaa gacantooda ku jira marka qabaayil qabaayilku dad baa madaxu haysinaa la yidhaahdaa iyaguna go-aankooda waa gaareen bulshada dhaxyalkaana waa gaareen siyaasiyiintiina mucaaradkuna waa gaareen dee wax kuxubareer dowladduna waa gaareen wax ka sokeeya intaasu la raadinaya uma garanayo intaasun baan u oran lahaa hadda waay waaya halka maxaad u aragtaa maadaama arrintan ay muddo soo jiitamaysay qolyaha beesha caalamkuna ay taageereen arrintii ay wateen dowladda federaalka ee soomaaliya meesha caalamka markii halkan lagu waaday waataanu ka diidnay waana qanceenba inaanu diidnay waxaana misina inay qanceen degaan baa waxbau qabsan karaa wax kaloo meesha yaalla ma jiro sharciyan buu yahay dastuuriyan buu yahay dhanka buntland baa ku jidha midnimadoodaa ku jidha midna is dhantaari maayo waxgaan jir intaa la keeno kambayinkii waxaan u aragnaa xasan ciddii waxaa ka hadlaysa ee taag beesha caalamkana somalilan somalia kagoda waa taageertahay buntland ayaa taageere ka waaysa beesha caalamku waa dowlado waana dowlado bana dee danaheeda soomaaliya ka leedahay annaguna kuwa badan oo saxaabna waa ku jiraan ama deriska ahaadeen ama ahaadeen kuwii xiriirka aan lahaan jiray weliga iyagu ah kumadi mayno wixii la tari karaa waa la tarayaan annaguna hadde hadeer idan beela caalama meesha iskala taagin baan annaga cadowgii koonfur oo dhan soo qabsaday gaadkan afartan iyo dhowr kun oo ciidan oo in beesha caalamku lacagtiisoo soomaali ah waana waxba kulahayn waana waxba lana ka tarin iyo dhowr iyo labaatan ajnabi baa jooga koonfur hal war weligood ma qaban hal technicana kama qaban haddana markay soo baxaayeen way ogaayeen way soo dhex mareen maraakiibtoodii way soo dhex mareen diyaaradahoodiiyo dusha maraaya hal xabadar laguma tuurin koonfur waxbayba ka duqduqeeyaan marka waanana kusoo daayay laakiin ilaahay ma dhihin taas waana ka guulaysanay waana ka guulaysan doona waraysiga madaxweynuhi hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxa uu gaar u yahay raadiyo garowe waxaana waraysigan madaxweynaha la yeeshay axmed cawil jaamac oo wax badan ka weydiiyey shirarkii ugu dambeeyey garowe uu kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha puntland